aniga magaceeda abeer xasan aadan waaye gudoomiyaha tuulada maanta
waxaad iga warantaa tuulada xaaladeeda dhawaan webigii shabeelle ayaa biyo keena marka xaalada tuulada iga waran
wallahi nin xaalada tuulada intii kaaga waramo horta maanta dhibaato badan ayaa la maray webigii biyo la-aan ayaa jirtay haddana horta kheyrkii ilaahay laga sugayo ayaa himid ma garata waa gartay
webigii maanta markii biyo la-aanta ku dhacday meelo badan oo ka burburi webiga haye
meeshaasoo xataa maamulka aan tusnay laba maalmood camal aynu yimideen dhibaatadaana jirtaan maray waxaan sugaynay in wax laga qabto qola kale og naftooda hay-ad isku tilmaamayo waanoo yimideen waa sheegnay waa gartay meeshii ilaa iyo hadda cid wax ka qabata male webigiina hadda halis uu yahay waa xataa haddii meesha ay baxdo tuulada alaga qaxaawi
marka cabsida aad qabtaan intee la eg tahay wallahi cabsida aan qabno horta muukaay iyo maandheere iyo dayma sane webiga halis ayuu ka yahay
meelaha uu ka fatihi rabo ama aad ka cabsi qabtaan ma isku daydeen inaad wax ka qabataan haddii aad tihi maamulkii deegaanka
niyo horta meelaha wax badanaa isu dayna laakiin dad oo ayagaba dhibaataysan oo maanta suban iyo iyo kaduudiyo wareey oo wareeri cid wax ku qaban waa wayna maa horataba meelaha haliska ee aniga ayaa buurnay arasuuraan ku samayni laase maanta waxaa wax ugu samay wayni in le dadkii shacbigii wax ku qaba laheed in le baro u barbo cudur ayaa ahaayo waxna waxaa ku dhaca shuumbiyood waxna waxaa ila jiifaan kaduudiyo maamulka magaalada jowhar iyo kan gobolka ma u gudbiseen cabsida aad qabtaan ee ah in webigu fataho waa u gudbinay waa u gudbinay cabagii maalinaa u sheegoynay ina dhibaato jirto uu cariiri jiro waa u sheegnay waa u gudbinay